barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco lix iyo labaatanka bisha oktoobar sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaduna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyada maantana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijka suuyaalka dhaqanka oo aad maantaoo kala dhegaysataan
reergeediyo gabartima ticani waa waxaa dhulkeenna u gaadha oo layna ku garta mantay galladii noo soo gashay gurbannimaadayada guulo
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada laascaanood ka hirgeliyey dugsi loogu talagalay carruurta yaryar
inta barnaamijka uu socdo waxaan meesha ka marnayn heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waan idin haynaa balse marka hore waxaa intaasoo dhan ka soo horrayn doona warkii dunida
baarayaal heer federaal ah ayaa si qoto dheer u baaraya xarun laga diro alaabaha oo ku taala gobolka florida kadib markii baarayaasha ay kaga shakiyeen in sagaalka walxaa qarxa ee loo kala diray dad magac ku leh xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ahaana dad si weyn u dhaleecinayeen madaxweynaha mareykanka donald trump in waraaqahaasi waxyaabaha qarxa ku jira laga soo diray halkaas wariye ka tirsan wargeyska miami herald ayaa sheegay in walxaa loo diray xafiiska xildhibaan debi waserman ay u muuqato inay tahay midda hadda la baarayo walxahaasi oo saraakiishu ay ku sheegeen inay bambo ahayd loo diray markii hore xafiiska xeerdhaalihii hore ee mareykanka ee washington eric holder balse markii markaasi la qaabiloy alaabahaasi dib loogu celiyey meeshii laga soo diray markaa kadibna loo soo diray xafiiska xildhibaankaasi baariyaasha ayaa kalsooni waxa ay ka qabaan inay shaaciyaan cidda ka dambeysa inay alaabahaasi soo dirto
iyadoo muhaajiriin ka soo hayaamay dalalka bartamaha amerika ay ku soo jeedaan xuduudda waqooyi ee mexico ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump waxa uu rajadooda inay soo galaan dalkan maraykanka ugu yeeray xaalad qaran oo deg dega in ka badan laba kun oo ka mid a ciidamada ilaalada qaranka ayaa maraykanka u geeyay xuduudda si kastaba ahaatee madaxweyne trump ayaa khamiistii shalay waxa uu ka digay in ciidamada milatariga uu geyn doono xuduudda si ay uga hortagaan in muhaajiriintaasi ay usoo tallaabaan dalkan maraykanka trump ayaa sidoo kale sarkaal ka tirsan midowda shaqaalaha ilaalada xuduudda ku raacay in dimuqraadigu ay sabab u yihiin dadkan muhaajiriinta ee raadinaya inay soo galaan dalkan maraykanka
jimco wanaagsan dhegaystayaal duur wanaagsan mar kale waxaad markana kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aad xiliyadan kale dhegaysan jirteen magaalada laascaanood toddobaadkan waxaa kasoo diyaariyey wariyaha v o a cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa toddobaadkani marti noogu ah abwaan cabdi maxamed axmed oo loo yaqaano qabatalow ee abwaana kusoo dhowow barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee idaacadda v o a bismillahi raxmaan raxiim waxaan u mahad celinayaa dhammaanteed shaqaalaha idaacadda v o a oo bulshada gaarsiisa waxyaabaha bulshada dhaqankeeda iyo horumarka lagaga hadlo aad baan idinku mahad celinayaa intaa kadib inagu waxaan nahay dad soomaaliyeed soomaalidu waxaa la yidhaahdaa hidiya dhaqan wax la yidhaahdo baa jira hidaha iyo dhaqanku waa kala labo dhaqan waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha lagu dhaqmo oo la isticmaalo sida soomaali baynu nahay e, waxaynu leenahay xoolo e, xoolaha waa la dhaqaa waa la ilaaliyaa xeraa loo sameeyaa e, weel baa loo sameeyey waa la maalaa e, waa nolosha waa la qashaa e, maxaan ku dhahdaa waxaynu leenahay e, aqal weel e, maxaan ku dhahdaa udub dhig e, maxaan ku dhahdaa cayn bayd gar hoosin intaas waxaa la sameeya haan dhiil haruub haruubgaal intaas waxaa la yidhaahdaa e, dhaqan waxaa la yidhahda waa wixii la sameeyo e, oo f- oo laga sameeyo mataqaanaa gacanta waxa laga sameeyo iyo habka loo dhaqmo oo dhaqanka mataqaanaa e, inuu ku dhaqano oo xoolaha e, example waxa weeye e, ratiga waa la dhaamiyaa hasha waa la maalaa e, ido riyo geel lo xoolaha noocaas ilaa iyo gamaanka oo qaybtood ma garanaysa qaybtood gaadiid ay tahay qayb lagu xaragoodo oo oo maxaan ku rahdaa la- fardaha la yidhaahdo intaas waa dhaqan hiddana waxaa la yidhahdaa hiddu faale ma leh hidde waxaa la yidhahdaa hidda raac haddaad maqasho waa wixii ay ku dhaqmeen aabbahaa awoowaha awoogaagii kale awo- saa u soo sooyaalka ah weye oo dadku uu ka uu qaato oo dhaqankaas uu raaco marka waa tahay abwaane maanta waxaan rabnaa inaan kala baranno hiddo iyo dhaqan ee hiddo waa raacid dhaqanna waa waa waa ku dhaqan ha ra- kudayasho example macnaha waxa weeye kudayasho hidda hidda raac haddaad maqasho waxa weeye waa waa ka- kudayasho lagaga soo dayday dadkii kaa horreeyey iyo e, e, habkii ay soo ay ay soo mareen oad ku dayatay oo ka raacday maxaa nooga sheegi kardhaa marka qaabka hore ee dadka hore dhaqan ahaan iyo waxyaabaha maxaa dhaqan ahaan ah oo adiga aad u soo joogtay abwaan ahaan ee cabdi maxamed example waxaa dhaqan eh, aan kuu sheegaya anigu oo aan haddaba aan kuu qayxaya waxay tahay eh, wiil iyo gabar baa waxa weeye wada sheekaysanaya Eh, gabadhu waxay isu diyaarinaysaa oo isu xilqaantay in ay guursato oo reer samaysato habeenka dambe ayaa la isla baxaya Eh, waxaa dhacda wadaad baa laisulatay waa la ismehersaday waa la soo noqday waxaa dhacda eh, berigii hore ismin- je- eh, mataqaanaa waxaa la isticmaali jiray odowga wiilka wuxuu oran jiray eh, wax hoolaa ku siin mayo aqal lagu- lagu siin mayo marka waxay isku dayi jireen in ay eh, eh, isticmaalaan in ay farsamadooda iyagu ay ku samaystaaniin eh, guri oo gabadhu gogashii ay falkiso eh, weelkii tosho eh, eh, eh, maxaan ku raha dhigihii samaysato eh, xarigii m- garka iyo eh, eh, ay- ay- ay samaysato guriga lagu xirxirayey eh, halkaa ay guri reer dhammaystiran oo ay farsamo gacanteeda ku samaysay inay halkaa aqal dhammaystiran ay ka- ay ka samaysato oo eh, iyo ay- ay reerkii degaanin oo ay ku dhasho oo ay maxaan ku rahdaa xoolaha xooluhu wiilku markuu sidaa ay reerku halkaa banaanka cidlada u degaan ayaa wuxuu- wuxuu samayn jiray wiilku wuxuu sameeyaa wuxuu aadaa dadka t- eh, ehelkiisii iyo tolkii wuxuu doontaa xoolo la yidhaahdo kaalo ha waan guursaday waxaan rabaa in lay kaaliyo halkaasuu xoola ka soo urursadaa waa suntadaan eh, calaamad waxay u samaysadaan nin baadisooc la yidhaahdo oo gaara halkaasay ka ambaqaadaan nin xoolahaasaa isu dhala reer hebel bay noqdaan dad bay ku dhalaan halkaas halkaasay ka soo ta- eh, dareeraan Eh, waxa weeye marka gaadiidka reerku halkaa iyagoo degan eh, degsimadii la olayd baa guuraysa ninkii wiilkii baa ka daba tegaya laba reer buu laba rati ka soo kaxaysanaya gaadiid celshi baa la yidhaahdaa dhaqanka soomaalida weeye Eh, waa waa ka gaadiid ceshanaya gaadiidkaas ku guuraya markuu ku dego buu reerkii labadii reer labadoodii rati u kala geynaya Eh, waxa waxaa dhacda inuu inuu soo dhaansado markuu reerka ka dhigo biyihiina inuu iyaga ku soo qaato oo dhaansado marka eh, soomaalidu waxay lahayd dhaqankaas Eh, marka waxa weeye eh, soomaalidu waxay lahayd dhaqan aada u wanaagsan bal hadda iyo waran laakiin xilligan oo la joogo ee ninkii dhallinyarada ahaa gabadhii buu calmanaya muddo dheer bay wada sheekaysanayaan kadib waxaa suurtagal ah ee shaqa la-aanna waddanku waa ka jidha inta badan in wiilkii gaba wiilkii hadhow uu hooyadii aabbihii uu dhaho heblaayo kalaan qabaa waxaan rabaa in mxuu ahay lii guri geeyo sida ha- hadda u sheegtana horey ninka dhalinyarada ah ee xilligii hore dhaqan ahaan bal iga waran xilligan iyo xilliga hore maxaa farqiga u dhexeeya sawranka dha wallaahi eh, f- hadda farqiga u dhexeeya waxa weeye eh, waa laga yaabaa wiilkii iyo gabadhii iyagoo eh, eh, aan waxba haysan wiilkii usan wiilkii haysan wax qorshaa uusan guurshidiisu qorshaysnayn inay isguursadaanin eh, wax taa kulaana aanu gurigoodii iyo baalkii iyo ka helin Eh, hadhow arrinta ugu sahlanaanaysaa waxay noqonaysaa inay wiilkii iyo gabadhii kala tagaaniin oo oo mataqaanaa marka eh, dhibaha hadda jira oo oo u ba- guurka mataqaanaa hortaagan oo sidii hore mataqaanaa oo eh, guurka u badan jiray oo mataqaanaa eh, geedka inta eh, la- la saa- sa- laba afar laba dirmo la saarsado ari lasoo kaalaysto oo reer halkaa laga ambaqaado hadda eh, hadda waxaan leeyahay arrintan hadda dhaqanku meesha uu marayo dhaqankii iyo taranku waagii horeeto ayuu eh, eh, mataqaanaa kalsoonidiisu badnayd Sa- eh, sababtaa wax condiction gabadhi in ku dahab u gado inuu balkii inuu hagga eh, kuma ay jirin oo condiction kuma xiri jirin guri ree- hebel oo noocaasa ii dhig waxaa ma oran jirin dhaqanku marka eh, in la taranku saasuu ku fududaa oo oo- oo lagu tarmi jiray inuu kasoo taran ma tahay suurtagal in dhaqankaasi dib loogu laabto wakhtigay doonta ahaatee wallaahi maalin dhaweyd eh, yarka wiilkii eh, adaacadda garowe ka shaqayn jiray yar ka shaqeeya oo labadii kun iyo eh, shan iyo tobankii aan maleyn inay ahayd eh, gabar jaamaciyada buu guursaday eh, waxaa la yidhi waxaanu rabnaa inaanu baadiye isku soo aroosanno Eh, waxaa loogu qabtay eh, aroos loogu qabtay oo guri baadiye looga dhisay oo gaaf loo dhigay oo mataqaanaa m- m- saxaafado badni kasoo qeyb galeen oo hadda la- mataqaanaa ku jira mataqaanaa youtube-ka ku jira oo waxay ahayd eh, hiddihii iyo dhaqankii buu rabay in uu tuso bulshada mataqaanaa eh, in dhaqankeenu sidaas uu ahaa Eh, halkaasay meesha kaga baxeenba toddobada arooska Eh, marka eh, aad iyo aad baan u jeclahay eh, dhaqanka ihdaa iyo dhaqanka in eh, dhalinyaradu la- lasoo nooleeyo oo laga qayb qaato sidii loo soo nooleyn lahaa oo maxaanku idhahdaa bulshada loo xusuusin lahaa inay hidda iyo dhaqankaa ay dhaqankaa ay lahaayeen Eh, hiddahaasna ay kasoo gaareen wa- aa- dadkoodii ay kasoo jeedeen marka in la tu- tuso aad baan u jeclaan lahaa waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo abwaane gabagabada barnaamijka sooyaalka dhaqanka idaacadda ee v o a ayaan ku guda jirnaa markaad aragto ee dhaqamadii hore ama aad daawatid ee fanaanin hore ama dhaqan ahaan hore oo reer guuraya abwaan cabdi maxamed axmed maxaa xasuustaa wallahi waxaan xasuustaa eh, eh, fanaanadii eh, eh, magool ayaa hees ilaahay u naxariistee waxay qaadaysay markay abtirs- eh, abtirsanaysay soomaalida ku abtirsanaysay bay waxay tiri reer geediyo gabartima tidcani waa waxaa dhulkeenna u gaara oo layna ku gartaa mantay galadinoo soo gashay gobanimadayada goolowadka dibigeesaliyoyda gorod madow waa waxaa dhulkeenna u gaara oo layna ku gartaa mantay galadinoo soo gashay gobanimadayada goolo Di- a- awrgeediyo gabartima tidcani waa waxaa dhulkeenna u gaara oo layna ku garta mantay galadinoo soo gashay gobanimadayada guulood marka waxay uga jeeday eh, ilaahay hau naxariisto bawaanad waxay uga jeeday eh, tilmaanta iyadii soomaali haddaanu nahay waa taa Eh, waxaana laleeyahay magaca soomaaliba wuxuu kasoo je- wuxuuba kasoo jeedaa eh, eh, meel dhaqanoo eh, lagu- waxaa la weydiiyey eh, waxaa ku nooshiin inta loo yimi reer baadiye deera ma lihidiin waxaa- magaalo majidho eh, maxaa ku nooshiin marka eh, waxaanu ku nool lahay xoolaha oo xoolahaase waa soomaalla marka soomaal magacaba m- wuxuu ka yimi dhaqankeennii iyo iyo waa ka- waa tahay abwaane bal abwaanna waa tahay ee oday dhaqameedna waa tahay ee suugaanta waxyaabaha aad ka xasuusan kardho ee dhaqan ahaan dhaqanka dhanka suugaan suugaanta ama aad ka tirisaba dhaqanka goortan eh, aan anigu waxaan waxaan eh, ka ka yidhi waxaan tilmaamay eh, beeyadda dhulka dhulka mataqaanaa aniga oo ka hadlayay mataqaanaa eh, labadii kun iyo eh, afar iyo tobankii eh, waxaan ka hadlayay shir ay qabatay oo lagaga hadlayay deegaanka b d r c garowge lagu qabtay ayaan ka qayb galay marka waxaan tiriyey gabay waxaan idhi dhub ciirta iyo dhaxanta iyo dhufka iyo dhibaha duufaanka dhafka kaymaha iyo meel dhirlebaa lagaga dhuuntaaye hadday dhawarla maran kaa helaan waa ku dhimata dhalaalka magaalooyinka iyo daarta dhacdida dhaqaalaha u badan iyo haddii dheeman lagu haysto dhicis riyi dhashay iyo maalintii dhayda laga waayo meesha ugu dhow xoolaha bay dhebel u aadaane dharaar keliya kama maarano he aan dhirta u dayno dharabjoogtu dharabjoogtu waa ugaadha waa dheeman iyo xoolo dheeriyahay dhaayaha markii aan saarno bandhabu jeclaanaye dhaqaalaya oo dhowra waa dhaxali noo noole boholaa dhambalay dhuumaha oo dhaaracyada gaaray haddii dhiig wadanina ku jiro kama dhex soofneene dhanka maamulka iyo shacab innaga oo isdhinac taagan waa inaan ka wada dhiidhino oo dhuub u xiranaye ina dhaqaaja waynoo dharaar waxaan dhammayna dhaqanka marka waxaan ku soo qaatay dhulkii iyo iyo xoolihii ama duurjoog ha ahaadeen ama waxawaaye xoolo mataqaanaa kuwa la xeraysto ha ahaadeen marka anigu dhaqanka hadda waxaan ka xasuusanahay tixahaygii tixdaas ayaan ka xasuusanahay gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhalinyaro badan baa ku dhegeysanaysaa abwaan cabdi maxamed axmed dhallinyarada ku dhegeysanaysaa maxaad ku baraarujinaysaa maxaase dhaqankii hore kii hore uga sheegi kadhaa waxaan ku baraarujinayaa soo celinta dhaqanka bulshada dhallinyarada waxaan leeyahay horta fersti wiilasha iyo gabdhaha isguursanaya waa inay isguursadaan oo si xalaal isku guursadaan una saburaanin in ay ay gaaraanin inay noloshooda mataqaanaa ay si kaamila u wada noolaadaanin oo ay helaan inay shan sano afar sano ha noqotee in uu helo wiilkii dhaqaale uu ku meelaysto gabadhii waxaan leeyahay u sabura ragga iyo wiilasha si raggii hooyooyinkiin iyo ayeyooyinkiin ay ugu saburi jireen si ay u gaaraanin dhaqankooda dhabta ah oo uga miro dhaliyaan wiilashana waxaan leeyahay gabdhaha si wanaagsan u dhaqda oo waxaad ku tala gashaa nin in aad haddaad guursataa nin gabdhaha rabbi iyo ragba waad leedihiin rabbigiin baridaa nin salaada iyo iyo iyo diintana aad ku xiriirtaanin gabadhahana ku baraarujisaanin wax khayr ma waayeysaanin wallaahi furida kuu fudud ha oranina u dhabar adayga u shaqaysta dalkiina hooyo ka shaqaysta tahriibta iska daaye insha allah dadki hore ma tahriibi jiri marka waxaan leeyahay dhaqanka sidaas ha loogu dhabaradayo waa la soo celiyo sidaasaan ku baraarujinaya waa mahadsan yahay guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo boosaaso idinkaga imaanaya oo aad ka dhagaysanayseen sidoo kale idaacadda v o e barnaamijkan waxaan uga mahad celinaya cabdi maxamed axmed oo ah abwaan haddana ah oday dhaqameed oo barnaamijkayga la qaybgelayey anigoo yuusufa waxaa idin leenahay inta barnaamijka la mida ku kulmi doono dhegaystayaal nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka boosaaso kasoo diyaariyay dhegeystayaal waxaanu ka cudur daaranaynaa in horudhaca barnaamijkan aanu ku sheegnay in laascanood laga soo diyaariyey wariyaha v o a olol uu soo diyaariyay hayeeshee olol wuxuu inoo hayaa daanduri haye olol muxuu inoo hayaa jamaal dhallinyaro dibadda wax ku soo bartay ayaa dhowaantan magaalada laascaanood waxa ay ka fureen dugsi ay ugu talagaleen in ay wax ku bartaan caruurta yaryar wariyahana v o a cabdikariim ulol ayaa wuxuu la kulmay cabdiraxmaan cabdulaahi faarax oo isagu ka tirsan dhallinyaradaasi
xaruntan waxaa wax loogu dhigaa ardayda laba qaybood waa waxbarashadii diiniga ahayd oo uu qur-aanka hormuud ka yahay iyo kutubtii bilowga ahayd waxaa iyana dhinac socda oo qayb labaad ah iskuulkii hoose dhexe oo haddii ilahay kuusama ogolyahay maadiga ay ku dhiganayaan oo dhan walba oo haddii ilahay kuusama ogolyahay waxbarasho ah si wacan u taabanaya hadday noqoto luuqadihii oo si fiican looga dhisayo oo ay meel fiican ka gaadhayaan carabigii soomaaligii iyo ingiliishkiiba hadday noqoto xisaabtii iyo haddii ilahay kuusama ogolyahay sayniskii iyo mawaadii kale ee iskuul hoose dhex lagu qaadanayay waxaad ii sheegteen oo kale in xaruntiinina ay tahay boodhan oo kale oo ardayda lagu xareeyo bal ka waran qaabka aad wax araysaan maadaamaad niman dhallinyaraa tihiin waxaana ay ahaayeen waxyaabo ku cusub gobolka sool oo kale bal qaabka aad wax araysaan oo kale ka waran da ahaan horta waxaanu qabanaa waxa ugu weyn waa shan iyo toban sano waa inta uu ilmuhu qaangaadhka un iyo wixii ka hooseeya ardayda marka aanu qabanno ee, ardayda soomaaliyeed waxay u badan yihiin arday ku tababaran ee, in wax lagu baro qaab adayg ah iyo ul iyo wixii lamid ah sidaynu naqaanay kusoo tababaranayba ee, annagu marka waxaanu kaga duwannahay xarumaha waxbarasho ee gobolka yaala ee, ardayda annagu waxaanu ugu dhignaa qaab ka duwan qaabka ay wax u baraan oo uu ka maran yahay ama ka maran cunfiga iyo adayga iyo haddii ilahay kusoo ogol yahay ee, ee, dilkan wax wax la- la isku dayay in wax lagu baro ilmaha waxaanu isku daynaa ilmaha wax ugu sheegno een, si furfuran oo haddii ilahay kusoo naxariis ku dheehan tahay oo macalinka uu juhdi dheeraada iyo dadaal dheeraada ku bixinaya sidii ilmahana wax ku fahmi lahaa intii ee, macalinka uu isku dayi lahaa inuu ilmaha xoog iyo baqdin uu wax ku fahansiiyo waxaanu anagu ku dadaalaa in macalinku dadaal dheeraada bixiyo si markaa ilmuhu uu si fiican wax u fahmo waa qodob qaabka xarunta u dhisantaha oo kale ma sidii iskuul oo kale mise waa boodhan aad ku xaraysaan oo kale oo aad ugu talagashay inaysan ardaydu bixin Eh, meesha waa boarding school ardaydu ay ku xaraysan tahay oo aysan kasoo bixin way leeyihiin xa- xiliyo fasaxya ah oo dha- eh, maamulkuna dhinac ka ogol yahay eh, waalidkuna dhinac kale isna uu ka yahay eh, eh, noloshiisa iyo waxbarashadiisabana meesha ka helay Een, runtii markaad ahaadee aqoon-yahan dhallinyaraha oo jaamacadaha dhameeyey baad haydeen markaad dadka u sharaxdeen inaad sidaa wax u dhigaysaan oo qaab casriya oo ilmaha fahanka la fahansiinayo oo kale aad u sheegtaan oo kale ka waran dadka Eh, dadkeen horta way kala duwan yihiin waxa ay jira eh, dad iskaga tababaran dhaqankii hore ee soomaaliya lahaan jirtay ee baadiyaha kasoo bilowday laakiin dadka majoritygooda ama say u badan yihiin dadku markaad barnaamijka u sharaxdo eh, si wacan bay u fahmayaan Eh, waxbarashadiina usoo jeeda oo meel fiican gaadhay ilmuhu waalidku wuxuu arkayaa in sidan ay ka qurux badan tahay sidii hore ee wax lagu waday sidoo kale cabdiraxmaan cabdilaahi axmed waxa uu ka mid yahay macalimiinta ah, goobtan qaabka casriga loo furay ee dhallinyarada inay fureen wax ka dhiga bal macalin qaabkaad wax u dhigto oo kale bal ka war bismillaah een, horta een, adigu way jiraan qaabab badan oo lagu dhigo waxbarashada een, sida tusaale ahaan qaababkii hore oo lagu dhigi jiray een, qofkaasaana uu soo arkay een, macalcaamadihii een, iskuuladii hore laakiin anagu qaabkaan u dhignaa waxaa weeyaan horta meeshii waa boodin arday xaraysa way joogaan teeda kale ardayda xarayska ah waxaanu ka baahi tirnaa oo magaranaysa aanu ka xaqabtirnaa hadday noqoto dhanka een, qur-aanka iyo diiniga hadday noqoto dhankan een, maadiga ah iyo wixii kale ee faa-iida u noqonaya ardayga in aanu een, ka xaqabtirno iyo in aanu samayno een, isbedel een, een, een, aqooneed oo dhanka een, waxbarashada ah Een, annagu waxaanu nahay een, dhalinyaro aan ugu dhigin dadka qaab cusub aan ugu dhigna annaga oo ah oo ardaygu hadduu khaldan yahan oo kale inaad adigu si hoose macalinku wax ugu sheego oo dhaho een, waxaa saasaa jira adigu waa yaro khalad oo kale tusaale ahaan sidaas qaabka kale aad ardayda xagga maskixiin aad ka kordhisaan oo kale maxay ka bedeshay waxbarashada aad dhigtaan Een, waxyaaba badan bay ka bedeshay Een, hor- horta iyada marka dilmada halkan la dhigo oo dee dilmadu waad ogeydan qof kasta waa ka warhayaa laakiin annagu barnaamijka yagan markii aanu bilownay waxay noqotay in ardaydii nala socoto een, macalimiinta ardaydu ay xiisayso oo aan macalinkii iyo ardaygii isla saaxiibaan Een, teeda kale ardaydu marka ay timaado qof kastaaba isbuuca u horeeyay marka uu joogo uu meesha la qabsanayo oo jawigeeda iyo qaabka ay u socoto iyo caruurta yareer ardayda ee la keeno oo arday kasta jeclaysto inuu meeshan kusii nagaado siduu doonaba ha ahaade
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cabdulaahi faarax oo ka tirsan xarun markaasi dhalinyaro oo dibadda wax kusoo bartay dabadeedna iskuul ka furay gudaha magaalada lascaanood arday kalena halkaasi ku tababara wuxuu u warramay wariyaha v o a cabdikariin olol markan dhinacii ciyaaraha ayaan jaleecayna wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayaan idiin soo gudbinaya waa tahay dhegaystayaal wararka ugu dambeeya ciyaaraha haddaan idin dulmarno shalay waxaa la dheelay kulmo ka tirsan yuruba liig waxaana kooxaha ay isku arkeen kulmada xiisaha badan ka mid ahaa naadiga kubadda cagta ee gruupka f oo kale ay similan waxay la dheeshay naadiga real bats waxaana gruupkaasi naadiga real bats ay gegada sansiro stadium kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee milan laba gooli gool ayaana lagu awdranaday naadiga kubadda cagta ee ac milan labada gool waxaa ka dhaliyey ciyaaryahanada sanabria oo daqiiqadii soddonaad goolka koowaad ku furay waxaase markaasi laba gooli waxba ka dhigay daqadii shan iyo kontonaad markii laisku soo laabtay ciiryahan loo keso oo ciyaarta guladaha naadiga kubadda cagta ee ac milan goolka daba dhaafiyey philip cotrin ayaa goolka keliya ee naadiga kubadda cagta ee ac milan dhelisay daqadii siddeetan iyo saddexaad u dheliyey naadiga milan oo xaaladeedu aysan muddooyinkan wanaagsanayn naadiga kubadda cagta ee velreal waxay la dheeshay naadiga rabid weyn waxaana kaga wtanaatay shan gooli waxba naadiga rangers iyo spartik moscon oo eber iyo eber ayuu kala bixin lazio saddex gooli gool waxay dirtay naadiga maqse sevilla lix gooli waxba ayay dirtay naadiga akhsbor waxaa naadiga kubadda cagta ee chelsena ay saddex gooli gool kaga adkaatay bet bariso naadiga arsenal ayaa sidoo kale guul muhiim ah gaartay waxaana ay gooli waxba kaga adkaatay naadiga sporting club di portugal goolka naadiga arsenal ay dhalisay daqadii aad waxaa u dheliyay ciyaaryahan deni welbeck sidoo kale kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta ee salivia bruge waxa ay gooli waxba kaga adkaatay naadiga f c copenhagen naadiga kubadda cagta ee boqdo iyo zayn bertsbergna laba gooli gool naadiga bertsberg ayaa ku awdroonaatay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
waxaad dhegeysteena wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaa noo qaada dhigaya jamaal axmed cusmaan oo ila daadihinaya barnaamijka halkaad weli nagala socotaanna waa washington ima ogida waxaan ahay waa heestaa idinku soo maqan codkii salaad maxamed ima ogide waxaan ahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaan ahay ilaahay u samiro ima ogide waxaan ahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaan ahay ilaahay u samiro waxaan uu habreed galay cawliyo tilmaaniyo afagaalayo tiri raabina maarku wacaya ana waxaan u soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maalin sida ayra geelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban uguurfayoobo sida oloola shidayban ildheer ka arkaayo sida ubax la beeray indu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaay adiguna aqoonso ilidhow taagawgo sida ayra geelbaan u ololayaayo sida ubaadan dhalayban kuguufayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indu kugu farxaano sida ubax la beeray baa indhuhu kugu farxaana ayuu yidhi fanaanka salaad maxamed sharadi salaad derbi heestaasi ayaana ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenii duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ibraahim xasan daandure iyo jamaal axmed cismaan ayaan la socodsiinaya tan iyo afarta galabnimo dhegeystayaal waxaan kaga tegaynaa jimco wanaagsan